alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed xadiidka lix boqol iyo soddon oo can ibni cabbaasin cabdillaahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhumaa ilaahay raalliha ka noqdo isagiiyo aabbihiiba qaala inuu yidhi farada rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama zakaata alfitri inuu yihi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu faral yeelay zakaatulfitriga duhratan lisaa'imi wuxuu u faral yeelay nadiifin yaday u tahay daraaddeed ayuu u faral yeelay lisaa'imi ka sooman min allaqwi waalrafasi min allaqwi hadalka maalayacniga ay ka markaa nadiifinayso iyo waalrafasi afxumada wa tucmatan lilmasaakiini iyo quudin markaa iyaday u tahay daraaddeed buu u faral yeelay quudin inay u noqoto daraaddeed buu u faral yeelay lilmasaakiini kuwa markaa baahan faman addaaha qabla asalaati fa hiya zakaatun maqbuula faman addaaha kii guta qabla salaati salaadda ka hor salaadda ciidda ka hor kii markaa guta fa hiya zakaatun maqbuula waa zaka la aqbalay weeyi waman addaaha ku kasta oo guta bacda salaati salaadda dabadeed salaadda ciidda dabadeed fa hiya sadaqatun min asadaqaat waa sadaqo sadaqooyinka ka mid ah rawaahu abu daawuuda wa ibnu maajah abu daawuud iyo ibnu maajah baa soo wariyey wa saxaxahu alxaakim xadiidkana xaakim waa saxiixiyey oo waxa uu xaakim yidhi waa saxiixun calaa sharti albukhaari bukhaari shardigiisuu xadiidku ku asaxay buu yidhi dahabi laftiisuna sidaa waa ku raacay daara qudni waxa uu idhi xadiidkan ruwaaddiisa ruux majruuxa oo la tacniyey kuma jiro intaasay adigu sida culammada badankoodu ka soo reereen muxararka iyo kayrkiiba sidaasaa markaa lagu soo naqliyey saaxibu tawdiix ziyaaduu kusii darayaayo waxauu yidhi daara qudni waxau ihi ruwaatu hada alxadiid laysa fiihim majruuxun wa sanaduhu xasan fahum hiqaatun saadiquun yacni daara qudni waxa uu ka sheegay inuu yidhi sanadka xadiidkana weliba waa xasan waana markaa hiqaad yacni run sheegaysa weeyi nawowi laftiisu xadiidka majmuuca waa ku taxsiiniyey sanadkiisa oo inuu sanadkiisu xasan yahay buu sheegay ibnu mulaqin khulaasada isaguna waa ku saxiixiyey ibnu qudaama muqniga ayuu ku taxsiiniyey abu muxamed almaqdasi waa diyaau lmaqdasi weeyaane waxau idhi isnaadka xadiiskani waa xasan sida muxararka iyo kayrkiiba ku sugan albaani waxauu yidhi waa xasanun ligayrih xadiidkani marka waxa weeye ariiq kale iyo ariiqan marka la ysu geeyo waxa uu noqonaya xasanun ligayrihi buu noqonaya xadiidka macnaha uu inoo sheegayo waxa uu inoo tilmaamaya zakaatulfitrigu waa marka koowaada inay faral tahay waajiba waxaa kale uu inoo tilmaamayaa xadiidku xikmada ama cillada zakaatulfitriga loo sharciyeeyey inay cilladaasi tahay laba shay waa mida ruuxa markaa sooman waxay ka nadiifinaysaa dhacdhaci ka dhacay soonka gudihiisa way ka nadiifinaysaayoo way ka maydhaysaa hadday tahay cayda iyo afxumada iyo malaayacniga iyo waxyaalaha noocaasa ee ka dhacay soontii ayay markaa ka maydhaysaa oo halkaa tahaaray uga tahay gees kalena markaa masaakiintii bay quudin u tahay oo masaakiintii ayaa markaa in la quudinayo oo markaa nafla qaybsi lagu samaynayo oo maalintaa waxa weeye lagaga farxinayo si ay markaa faraxa ula wadaagaan markaa muslimiinta kale ayaa iyagana markaa quudin ay u tahay marka laba cillo ayaa markaa loo sheegay marka waa cillo murakaba ah sidaas aawadeed arrinka markaa la odhanayo ruuxa yar ee sagiirka ahi mar haddaanu isagu soominba sidee faral ay ugu tahay in laga bixiyo zakaatulfitriga dee waxaa la odhanayaa laba cillaa keensadayoo cilladii tucmatan lilmasaakiinba waa harhsan tahay cilladaa kale ayaa markaa keensatay waxaa kaloo markaa iyaduna soo gelaysa addoonkii gaalka ahaa oo culammadu isku khilaafsanaayeen oo aynu soo sheegnay ra'yi aaraada ka mid ah oo ah markaa in laga bixinayo zakaatulfitriga culammada qaarkood waxay yidhahdeen xadiidkan baa ka khaasan xadiidka kale oo ilaa zakaatalfitri xadiidka sheegaya muslim soo wariyey xadiidkaasi waa caam oo addoonuunbuu sheegay addoonkaasi gaal iyo muslim mid walba yacni waa markaa yacni caam buu ku yahay xadiidkani laakiin waa khaas iyo xadiidka kale ee min almuslimiina tilmaamaya ziyaadadii aynu soo aragnay min almuslimiina marka waxa weeye ziyaadada min almuslimiina xadiidka sheegaya oo xadiiskii baabka ugu horreeye waxa baxaya markaa gaaladii marka xadiidkaasaa khaas yeelaya yacni oo markaa lagaga gaar yeelayaa xadiidka kale caamnimadiisa sidaas aawadeed kii gaalka ahaa marka kuma waajibayso in laga bixiyo addoonkii gaalka ahaa ayaa markaa culamo badani ay u badiyeen waxaa kale uu xadiisku inoo sheegayaa wakhtiga la bixinayo wakhtiga la bixinayo xadiisku wuxuu inoogu sheegay haddii la bixiyo salaada ciidda ka hor inay tahay zake maqbuulo ah waana wakhtiga ugu fadliga badan salaada ciidda ka hor in la bixiyo salaada subax dabadeed ilaa salaada ciidda intaan la gelin in la bixiya ugu fadli badan laakiin salaada ciidda inay ka daba marto isla maalintii ciidda aynay kula dhaafin laakiin salaaddii dabadeed la bixiyo taasi waxay leeyihiin culammada jamaahiirtu waa karaahiyo ha yeeshee waajibku qofka waa ka dhacayaa bay yidhaahdeen jamaahiirtu sidaasay yidhaahdeen afarta madhaboodna waa siday qabaan ibnu xasmi baa waxa uu yidhi maye waa xaaraan weeye in salaada ciidda laga dabamariya xadiidkan baanu deliishanayaa saaxibu tawdiixna waa sida uu arjaxayo ra'yiga ibnu xasmi ayuu arjaxay marka waxa weeye calaa kulli xaal jamaahiirtu waxay leeyihiin isla maalintaasun haddii la bixiyo oo salaada ciidda ay daba marto waa sadaqo sadaqaadka ka mida bimacnaa fadligii badnayd baynay lahayn laakiin waajibnimadu qofka waa ka dhacaysa laakiin maalintii ciidda in la sii daba mariyo oo maalinta ciidda dabadeed la bixiyo maalmaha ka dambeeya taas iyadu waxaa la isla ogolya inay xaaraan tahay ta'khiirka caynkaasa in lagu sameeyo oo la daba mariyaa inay xaaraan tahay iyada waa la isla ogol yahay oo waa la isku waafaqsan yahay marka taasna waxa weeye waa wakhtiga la bixinayo wey waxa haddaba isweydiin leh wakhtigeedii garannay oo waa markaa salaada ciidda ka hor maalinta ciidda in la bixiyo oo salaada ciidda ka hor la bixiyo ma laga hormarin karaa maalintaas culammada qaarkood waxay yidhaahdeen hadday ramadaanba soo gasho waa la qadimi karaa oo awalka ramadaan baaba la yska sii bixin karaa bay yidhahdeen culammada qaarkood saasay yidhahdeen waana sida shaaficiyaduba ay tidhaahdo waxayna u cuskanayaan oo u deliishanayaan cabbaas ibnu cabdilmutalib baa sadaqadii ama zakadii zakaatulmaal ahayd dee waxa weeye laba sane ayuu qadimay dee waa zake ka sakey haddii sakada kaleba markaa in sanad iyo laba sano la qadimaa marka ay dhacday tan ayadana saasi leeg waa la qadimi karaa waxay shardiyeen waa in ramadaan soo gashaa bay yidhahdeen awalka ramadaan dabeed waa la bixin karaa bay yidhahdeen oo waayo shaygu waxa weeye inuu ka hormaro sababul wujuubka inuu ka hormaraa ma bannaana laakiin waxa weeye sababul wujuubka iyadoo uu joogo shardul wujuubka inuu ka hormaraa waa bannaan tahay yacni waxa weeye sababul wujuubka inuu ka hormaro lama ogola taqdiimu shayi calaa sababihi mulqan wa calaa shartihi jaa'izun qaacidada marka aynu horena u soo sheegnay ee ibnu rajab uu ku sheegay qawaaciddiisa waxay ahayd shayga in laga hormariyo sababtiisa waa mulqan waa mid aan la ictibaarinayn oo la turayo oo sababul wujuubka kama horrayn karo oo xoolaha aan mulkiyi doonee weli aan gacantayda soo gelin baan sekadii ka sii bixinayaa ma ansaxayso laakiin shardul wujuubkii haddii sababtii ay joogto shardigii ay ku waajibaysay haddii laga hormariyo oo la yidhahdo xoolahan hadda gacantayda ku jira ee seke goyska ah ee weli xawlku aanu dhammaanin baan sakadii ka sii bixinayaayoo sii qadimayaa taas iyadu waa bannaan tahay tanna waxay leeyihiin ramadaan soo gelitaankeedu waa sababul wujuub shardul wujuubkina wuxuu noqonayaa bay yidhaahdeen dayn marka ciiddii la gaadho marka sababtii waa la hayaayo waxa weeye soomkii waatan lagu jiro mar hadday caynkaas tahay waa la qadimi karaa bay yidhahdeenoo awalka ramadaan baa la bixin karaa ra'yi kale wuxuu leeyahay maye maalin iyo labaa laga hormarin karaa ciidda maalin iyo laba baa ciidda laga hormarin karaa waxaana u daliila in maalin iyo laba ciidda laga hormarin karo xadiiska ibnu cumar ee uu ibnu cumar sheegay inay waxa weeye zakaatulfitriga wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam maalin iyo laba inay hormarin jireen oo sii bixin jireen maalin iyo laba ka hor ciidda marka xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay yacni xukmu rafci buu iska leeyahay xagga taqriirka daraaddeeda waxaa markaa yacni laga daliishanayaa in maalin iyo laba la qadimi karo wixii ka badani dee waxa weeye markaa daliil gaara looma hayo iyadoo markaa qiyaaska iyo la isticmaalo mooyaane marka calaa kulli xaal arjaxu alaqwaal in maalin iyo laba la qadimi karo weeye maalin iyo laba in laga hormarin karo ciidda weeye qowlka raajixahi masaa-isha kale baabka ku tacalluqda waxaa ka mida raashin baa laynoo sheegaye ma lagu bixin karaa lacag mise laguma bixin karo sakaatulfitriga mas'alada noocaasa waxaa ku sugan khilaaf ahlulcilmigu ay isku khilaafsan yihiin oo culammada qaarkood ay leeyihiin maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam raashinuu inoo sheegay oo aanu wax lacaga marnaba inoo sheegin in markaa lacag lagu bixiyaa ma bannaane waa in raashinnimo lagu bixiyaa qowlkaasi waa sida jamaahiirtu qabaan weeye xanafiyaduna waxay yidhahdaan qowl labaad ba iyagu ku tageen oo waxay yidhaahdeen maya waa lagu bixin karaa lacag bay yidhahdeen itlaaqan baa loogu bixin karaa qowl kale oo saddexaad waa qowl labada u dhaxeeyo odhanaya haddii waxa weeye miskiinku ay u maslaxo iyo nafci badan tahay oo u waxtar badan tahay lacagtu in lagu bixiyaa waa bannaan tahay waayo itcaam baa looga jeedo in isaga la quudiyaa looga dan lahaa markaa quudintiisii sida u nafciga badan ee u waxtarka badani haddii ay tahay lacagta in lacagtii lagu bixiya waa bannaan tahay oo tucbata lilmasaakiin baa looga jeedaa haddaynay u waxtar badnayn lacagtu yacni in lagu bixiyaa ma bannaana qowl sidaasoo markaa labada qowl u dhexeeyaa jira waana qowlka sheekh taqiyaddiin majmuucu fataawahaye uu ku tegayo ibnu taymiya waa siduu qabo ahlu cilmi kaleoo sidaa ku raacayna waa jiraan marka qowlkaasi calaa kulli xaal waa qowl qawiya qowl kaa odhanaya in haddii waxa weeye miskiinka ay aslax u tahay oo anfac u tahay oo isaga u waxtar badan tahay lacagtu in lagu bixiyaa waa bannaan tahay waayo macnaha iyo maqsuudka looga jeedaa waa in miskiinkii la anfaco lagaga farxiyo haddii raashinkiina waxaa jira dad markaa masaakiinoo meel ay ku karsadaan aan haysanin waxoogaa dhibaato ay ku keensanayso oo ay keensanayso inay xaraashaanba ay yidhaahdaan waa raashin baa lay dhiibae raashinkan wax iga siiso oo markaa yacni iga iibso laga yaabo intay la wareegaan qiimihiisii qiimo ka yar ha dhow markaa inay kuba iibiyaan oo ku xaraashaan oo meeluu ku karsada iyo cid u karisa iyo waxba ma haysto waana baahan yahay marka ruuxa caynkaasoo kale in la yidhaahdo ilaaba ilaa raashin baa la siinaya lacag in la siiyaa ma bannaana yacni tan noocaasi waxa weeye waajibinta la waajibinayo xaraj baa ku jira iyo dhibaato diintuna waa fududahayoo ina addiina yusrun walan yushadda diina axadun ilaa halabah ilahayna wuxuu ihi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj marka wakhtigaa uu miskiinku ku dhibaato mudanayo raashinkii aynay keensanayso inuu xaraasho lacagtuna u anfac badan tahay maqsuudkaa la eegayaa oo waxa weeye way bannaan tahay xaalka noocaasa in sha allah in lagu bixiyo lacagta baabu sadaqati tatawuc kani baab wuxuu u yahay sadaqadda markaa sunnada ah xadiiska lix boqol iyo koob iyo soddon can abi hurayrata radia allaahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam abu hurayra nebiga uu ka warinayaa qaala inuu yihi sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh toddoba ilaahay waxa uu hadhiyaa hadhkiisa ayuu hadhiyaa yacnii hadhka carshigiisa ayuu hadhiyaa yowma laa dilla ilaa dilluh maalintaan hadh jirin harhka carshigiisa mooyaane hadh kale maalintaanu jirin fadakara alxadiida xadiidka ayuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiidka warajulun tasadaqa bisadaqatin iyo nin sadaqadaystay sadaqo ayaa ka mid ahaa toddobada oo fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh oo dabeedna sadaqadii qariyey ilaa bidixdiisu aynay ka ogaanin waxa midigtiisu baxsanayso muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa markaa uu inoo sheegayaa maalinta qiyaamada ee bacadku uu badan yahay oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ay ku soo aroortay in qorraxda la soo dhowaynayo dadkuna ay aad u dhididayaan oo qadarka camalkoodu ahaa u ay dhididayaan qorraxdana mayl la keenaayo masaafo mayl ah ayaa la soo jirsiinaya mar kale waxaaba lagu fasiray maya maylin baa looga jeedaayo maylinka dumarku marka ay ku indha kuushaan yacni markaa kaasaa looga jeedaa oo mayl baa labada mid walba lagu itlaaqa calaa kulli xaal haddii markaa qorraxda mayl la keeno iyo haddii markaa yacni maylinka yar in lagu dumarku ku indha kuushaan oo kale la soo jirsiiyo intaa in la eg yacni kii walba waxay ku tusinaysaa in qorraxdu aad loo soo dhoweeyey iyadoo u aad inooga fog tahay baynu kulkeeda aragnay bal waxa weeye marka la soo dhoweeye halkan dhow la keenana maxaad filaysa haddaba maalintaa dhibaatadu sidaa u jirto dad baa jira ilaahay uu hadhiyo ayaa jira yudilluhum ullahu fii dillihi laba tafsiir baa la saaray oo in la yidhaahdo wuxuu hadhinayaa ilaahay harka carshigiisa ayuu hadhinaya kaasi waa tafsiir tafsiirka labaad waxaa markaa la yidhi waxaa looga jeedaa asturkiisuu ilaahay saarayaa oo ilaahay intuu dhoweeyo ayuu asturayaa oo markaa waxa weeye fii kanafihi wa raxmatihi baa laga tilmaamaya labada qowlna calaa kulli xaal isma caaridayaan qowlka markaa odhanaya carshiga ilaahay baa la hadhinayaana xadiis baa ku soo arooray oo saciid ibnu mansuur sunankiisa ku soo wariyey xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku odhanaayo isnaad xasan ayuu ku soo wariyey saciid ibnu mansuur waxa uu soo warinayaa sabcatun yudilluhum allahu fii dilli carshihi yowma laa dilla ilaa dilluh fii dilli carshihi oo ziyaadadaa carshigu ku daraya toddoba ilaahay wuxuu hadhiyaa hadhka carshigiisa ayuu hadhiyaa maalintaana hadh kale jirin hadhka carshigiisa mooyaane toddobadana waxaa looga jeedaa yacnii toddoba markaa waxa weeye nooc ama toddoba shakhsi baa loo jeedaa yacni markaa sidaas ayaa looga jeedaa markaa taas waxba iyadoo ay xadiiska ku soo aroortay ta kalena diidi mayso ilaahay kanafkiisa iyo asturkiisana waa saaraya caarshigiisana waa hadhinaya toddobada haddaba xadiiska laynoogu sheegay cadadkani mafhuum ma leeyahay oo ma laga qaadanayaa inta carshiga ilaahay la hadhiyaa inay toddobadaasoo keliya yihiin oo aynay mid sideedaad lahayn oo ma la odhanayaa toddobadaa keliya weeye cidda carshiga ilaahay la hadhiya mise mafhuum laga qaadan maayo marka hore cadadku mafhuum ma leeyaho ma laga qaataa mise lagama qaato xujo ma yahay culammadu waa miday isku khilaafsan yihiin iyadoo khilaafkaasi uu jiray baa waxa u raacday deliil kalaa loo hayaa in cidda carshiga ilaahay la hadhiyaa toddobadan aynay ku gaar ahayn oo dad kaloo carshiga ilaahay la hadhiyaa inay jiraan sidaas aawoodee xaafid ibnu xajar markuu xadiiska fatxulbaariga sharxaayo waxa uu soo aroorinayaa marka khisaal kale oo iyagana markaa waxa weeye axaadiista ay ku soo aroortay oo ku sugnaatay in carshiga ilaahay la hadhinaayo xadiidkanna markaa sheikhu inooma markaa wada qorin oo waxa weeye mawdicu shaahidku ku gaabsaday lixda kale ee aanu inoo qorinno waxau yihiin alimaamu alcaadil ruux markaa madaxa oo caadil ah oo cadaalad sameeyo wax dulmiya aan la imanin nafcigiisu waa badan yahay iyo waxtarkiisu ajarkiisuna waa badan yahay mar hadduu imaamku caadil noqdo marka imaamka caadilka ah ee cadaaladda sameeyey carshiga ilaahay waa la hadhiya ka labaad waxa weeye waa wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray cibaadada ilaahay oo dhallinyaronimadu waxay iska leedahay dhacdhac bay iska leedahay qofku marka uu iska dhacdhaco oo yacni marka uu wuxuu doono sameeyo adduunyadii iyo wax kastaabana waa u cusub yihiin marka hadduu ku barbaaro cibaadada ilaahay oo siduu cibaadadii u waday isaguna ku dhinto yacni fadligiisu waa wen yahay fadligiisu waa wen yahay marka uu ku barbaaray waa inuu cibaadadii siduu u wada ku dhintaa laakiin isagoo cibaadadii intuu ku barbaaray hadduu marka dambe ka tago dee fadligiisii waxa weeye waa ku ciyaaray ee ruuxa loo jeedaa waa ruux intuu cibaadada ilaahay ku barbaaray oo dhallinyaronimadii cibaadadii ilaahay ku mashquulay siduu u waday cibaadadii ku dhintay ruuxaa cibaadada ilaahay ku barbaarayna ilaahay ma dayaco tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda saas aawadeed baa culammada qaarkood markay arkeen dad waxa weeye gaboobay xaaladday gaboobeen ayay dadka qaarkood waxay arkeen iyagoo silic iyo dhibaato ku sugan markaasaa waxay yidhaahdeen ruuxani hadda dhibaataysana isagoo gaboobay markaa silica ku sugani markuu yaraa buu ilaahay cibaadadiisii dayacay xaaladduu yaraa buu cibaadadii ilaahay dayacay markaasaa markuu gaboobay ee uu jilcay ruuxanna ilaahayna markaa waa dayacay marka waxa weeye aad iyo aad ayay markaa u tahay mid fadli badan cibaadada markaa dhallinyaronimada iyo yaraanta markaa lagula yimaado khaslada kale ee saddexaad waxay tahay wa rajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid nin qalbigiisu uu ku xidhan yahay masaajidda oo xaalad kasta yani uu masaajidka ka baxo waxa uu xasuusan yaho ku werwerayaa masaajidkii inuu ku noqdo ilaa uu ku soo noqdo oo nin masaajidkii sidaa u jecel oo maruu ku jiro iyo maruu waxa weeye ku haminayo labadaasaa xaalkiisa u qaybsama wa rajulaani taxaabaa fi llaahi ijtamacaa calayhi wa tafaraqaa calayh iyo laba ninoo ilaahay dartii isu jeclaaday oo ku kulmay jacaylka waxa weeye ilaahay dartii ay isu jecel yihiin markay kala tegayaanaan ku kala tegay xaaladday kala tegayaan iyo xaaladday wada joogaanba allah dartii bay isu jecel yihiin taasina waxay tahay waa khaslada marka afraad weeye shayga shanaad waxa weeye warajulun talabathu imra'atun daatu mansibin wa jamaal wa fii lafdin daatu xasabin yacnii nin markaa ay dalabtay oo ay doontay gabadh markaa yacnii sharaf iyo qurux u saaxiiba ayaa markaa doontayoo xumaan inuu ku sameeyo ayay ka doontay markaasuu wuxuu ku yidhi innii akhaafu allaah allaah baan ka baqanayaa oo anigu wax zina la yidhaahdo la iman maayo kaasina waxa uu ka mid yahay toddobada carshiga ilaahay la hadhinayo ayuu ka mid yahay ka lixaad waa kan markaa sadaqadda ee marka aynu aynu sheegnay waa ninkaa sadaqadda baxsadee sadaqadii qariyey ilaa bidixdiisu aynay ka ogaanin waxa midigtiisu bixinayso mubaalaqa ahaan baa laga tilmaamaya ka toddobaad waxa weeye nin markaa waxa weeye ilaahay xusay isaga oo keligiiya ayuu ilaahay xusay markaasaa indhihiisu ilmeeyeen cabsidii ilaahay buu xasuustay cidi lama joogto oo cid bini aadama wehelisaa ma jirto dabeedna waa ooye kaasna waxa uu ka mid yahay toddobada carshiga ilaahay la hadhiyo ayuu ka mid yahay sheekh shaaficiya oo abuushaame la yidhaahdo ayaa waxa uu tiriyey laba bayd oo gabay ah oo uu ku kulminaayo xadiidkan yacni saxiixaynka ee tilmaamaya toddobada carshiga ilaahay la hadhinaayo marka waxau yidhi wa qaala alnabiyu almustafaa ina sabcatan yudilluhum allahu alkariimu bidillihi muxibun cafiifun naashi'un mutasadiqun wabaakin musallin waalimaamu bicadlihi waxau yidhi wa qaala nabiyu lmustafaa nebigii la doortay waxau ihi waa nebi maxamede ina sabcatan toddoba yudiluhum allahu alkariimu ilaaha sharafta lihi waxa uu markaa hadhinayaa bidillihi harkiisa ayuu toddobadaa hadhinayaa toddobadu waxay yihiin muxibun cafiifun naashi'un in lagu xasuustuunbuu ugu talagalay oo ma tafsiilinin ee waxa weeye waa koobay oo mid walba marka waxa weeye xaraf buu ku sheegay yacni kelmad muxibun wuxuu ku tilmaamayaa waa labadii ilaahay dartii isku jeclaaday marka ruuxa ilaahay dartii cid ku jeclaada waxa uu ka mid yahay toddobada carshiga ilaahay la hadhinaayo cafiifun waa kii dhowrsoonaaye marka xaaraanta ka dhowrsoonaa zinada oo qof dumar oo qurux iyo nasab u saaxiiba ayaa marka ugu yeedhay sino markaasuu yidhi ilaahay baan ka baqayaa ka markaa saddexaad waa naashi'un wiil dhallinyaradoo dhallinyaro ah oo cibaadada ilaahay ku barbaaray oo sidii u waday dabeedna cibaadadii ku dhintay ee ka afraad waa mutasadiqun ruux wax sadaqadaystay oo sadaqadii qariyey ilaa bidixdiisu aynay ka ogaanin waxa midigtiisu bixinayso wa baakin waa kii ooyey ilaahay buu xusay dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah ilaahay cabsidiisuu la ooyey isagoo keligii ah musallin wuxuu uga jeedaa waxa weeye ka tukanaya waa ninkii qalbigiisu uu ku xidhnaa masaajidka wa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid ka markaa toddobaad walimaamu bicadlihi imaamka cadaaladda ku dheehan weeyaan khisaalka kale ee axaadiista ku soo aroortay in carshiga ilaahay la hadhinaayo waxaa ka mid a xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey man andara mucsiran aw wadaca canhu adalahu allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh muslim baana saxiixa kusoo wariyey ruuxa markaa u kaadiya ruux markaa dhibaataysan dayn uu ku leeyahay ayuu u kaadiyoo ka sugay markuu arkay ruuxii inuu dhibaataysan yaho mucsir yahay ayuu ka sugay oo uu yidhi goortaad markaa hesho la kaalay aw wadaca canhu ama dayntiiba waaba ka dhaafayba oo wuxuu idhi mucsir baa taho iskama bixin kartid miya ahaa waxa weeye ilaahay wejigiisaan kaaga saamaxay labadaasna ilaahay carshigiisa ayuu hadhiyaa man andara mucsiran aw wadaca canhu adallahu allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh muslim baana saxiixiisa kusoo wariyey khisaal kaleo iyaguna markaa waxa weeye aan ku soo aroorin bukhaari iyo muslim laakiin markaa sunanada iyo imaam axmed iyo soo wariyeen baa jira markaa toddoba khaslo oo kale ayuu markaa sheegay yacni xaafid ibnu xajar oo uu yihi toddobadaba sanadkood waa jayid toddoba sanadkooduu jayid yahay oo wanaagsan yahay ayuu markaa xaafid ibnu xajar uu sardiyey dabaadna waxa uu yidhi markaa toddobadaasna yacni waxa uu ku nadmiyey iyagana markaa laba bayd ayuu markaa xaafid ibnu xajar uu markaa ku nadmiyey oo uu markaa labada bayd ee abishaama uu markaa ka yani kusii larayo xaafid ibnu xajar waxau uhi wazid sabcatan idlaala ghaazin wacawnahu waindaara dii cusrin watakfiifa ximlihi wairfaada dii qurmin wacawna mukaatabin wataajira sidqin fi lmaqaali wa ficlihi toddobadaa kale ku dar buuri wazid sabcatan toddoba ku siyaadi buu ihi toddobada abishaama sheegay oo idlaala ghaazin wacawnahu ruux markaa waxa weeye mujaahid oo jihaadaaya in la hadhiyo iyo in la kaalmeeyo waa laba wa indaara dii cusrin wa takfiifa ximlihi iyo ruuxu waxa weeye markaa dhib u saaxiiba in laga kaadiyo daynta markaa laga sugo iyo in waxa weeye markaa lagaba khafiifiyo markaa yacni culayskeeda oo la yidhaha waa lagaa dhaafay oo ruuxu hadduu mucsir yahay oo aanu waxba haysaninoo ay dhab tahay sidaasi ilaa waxaa dhici karta ruuxu wax haysto oo mumaatil oo warwareejinaya ayaa suurowde hadduu ruuxu ay dhab tahay inuu mucsir yahay laba arrin midna waa waajib midna waa sunne in laga sugaa daynta waa waajib oo ilaahay baa waxau ihi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara ay falwaajibu nadiratun ilaa maysara hadduu markaa dhib u saaxiib yaho dayntii aanu iska bixin karaynin in laga sugaa waajib weeye wa an tasaddaquu khayrun lakum yacnii haddaad sadaqadaysataan oo iska dhaaftaanna waa idinka khayr badantayba sugitaanka waa saddexda meelood ee culammada qaarkood ay yidhaahdeen sunne waajib ka fadli badan baa jira oo in markaa laga sugaa waa waajib in lagaba dhaafaana waa sunne haddana sunnahaasi wuxuu ka fadli badan yahay waajibka waa ka fadli badan yahay marka waxa weeye calaa kulli xaal labadaa arrin mid walba haddii laga sugo iyo haddii markaa lagaba dhaafo mid walba harka carshiga ilahay waa lagu hadhsadaa waa afar wa irfaada dii qurmin wa cawna mukaatabin mid gashi u saaxiiba in la caawiyo ruux baa gashi lagu leeyahay oo markaasaa ti warho bal gashiga iskaga bixi ama markaa ruux mukaataba oo markaa addoono markaa sayidkiisii ay wax isla qorteen oo lagu yidhi haddaad xoolaha intaa lee keento oo aad iska bixiso xor baad noqonaysaa kaasna waxa weeye in la caawiyo waa sabab yadana carshiga ilaahay lagu hadhsado wa taajira sidqin fi lmaqaali wa ficlihi taajir markaa ruux taajira oo run badan oo tijaaradii waxay iska leedahay waxa weeye waa imtixaan weeyaanoo siduu qofku markaa runta u sheegaa way iska yara adagta markaa taajir markaa run sheegayo oo saduuq ah oo kasabkiisu xalaal yahay run mooye wax kalena aan ku macaamilinoo beenta iska ilaaliyey ficil iyo qowl mid walba ruuxaasina waxa uu yahay toddobada carshiga ilaahay hadhsanaysa ayuu ka mid yahay maalinta qiyaame ee bacadka marka toddobadaa khaslo sanadkeedu waa wada jayid buu yidhi xaafid ibnu xajar khisaal kalena wuu sheegay laakiin khisaalka kale wuxuu yidhi asaaniiddoodu waa daciif marka calaa kulli xaal mar haddii waxa weeye khisaal kale sidaas iyadaa u soo arooreen waxa ay markaa yihiin yacnii in markaa aynay ku koobnayn toddobadaas oo aan cadadku mafhuum lahayn baa laga qaadanaya culamada qaarkood oo qaba cadadku inuu mafhuum leeyahay waxay yidhaahdaan waxaa lagu xambaarayaa markii hore nebiga toddobadaasaa la ogeysiiyey markii dambena waxaa loo sheegay oo loo waxyooday in qaar kaloo carshiga ilaahay la hadhiyaa inay jiraan kuwii kale loo sheegayna markii dambe uu sheegay marka waxa weeye marba intuu ogaabuu ka warramay qowlkaasna waa jira aan u soo noqon haddaba mawdicu shahid ninka sadaqadda baxsaday ee sadaqadii qariyey inay markaa sadaqadaasi fadli badantahoo sirta iyo qarinta ku fadli badan tahay oo in sadaqadii la muujiyo iyo in la qariyo sirtay ku fadli badan tahay ha yeeshee sadaqadaa sirta ku fadliga badani waa sadaqada sunnaha ah weeye ee culammadu waxay yidhahdeen zakada waajibka ah in la muujiyay ku fadli badan tahay si qofkii mala xun aan looga malayno warniyo hebel sekada kama bixiyo xoolihiisa miyaa ya weligii lama arag isagoo sika bixinayo marka waxa weeye mala xun si aan looga malaynin waajibkii inuu muujiyo si dadkuna ugu daydaan isagana mala xun aan looga malaysan inuu muujiyaa fadli badan bay yidhahdeen sida salaada markaa faralka aba in la muujiyaa ay ku fadli badan tahay ayaa zakada faralkaana in la muujiyaa ay ku fadli badan tahay marka waxa weeye waxay ku xambaareen calaa kulli xaal sadaqada sunnada ah bay culammadu ku xambaareen xadiidka markaa muslim yani riwaayaad kusoo wariyey waxaa ka mid a xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaalu laakiin culammadu waxay yidhahdeen waa maqluuq oo xadiidku waa isdabagediye oo raawiguu isku dabagediyey oo ninbaa wuxuu u sheegay ilaa midigtiisu aynay ka ogaanaynin waxay bidixdiisu bixinayso waa mida wuxuu khilaafsan yahay sida ruwaadda badankooda u soo wariyeen oo ah marka xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu waa midda labaad ee sunnuhu waxa weeye in midigta wax lagu bixiyo ee in bidixda wax lagu bixiyo maba ahba oo xadiis baa ku soo arooray yacni waxa weeye shaydaanku bidixdiisuu wax ku cunaa bidixdiisuu wax ku cabbaa bidixdiisuu wax ku bixiyaa bidixdiisuu wax ku qaata marka mar hadday caynkaa tahay sidaad midigta wax ugu cunayso wax ugu cabbayso midigtana waa inaad wax ku qaadataa waxna ku bixisa oo markaad wax bixinayso midigta ku bixi markaad wax qaadanayso midigta ku qaado sidaas iyada a same waxaan baraarujinayaa halkaas dadka qaarkood markay cabbayaan shaaha iyo waxay ku cabbaan bidixda taasina waa khalad oo shaydaankii marka waxa weeye halkuu ku cabbi jiray oo bidixdii ah buu ku cabbaya marka khalad weeyaane sidaad midigta wax ugu cunayse wax ugu cabbayso shaahu wuxuu ka mid yahay waxa la cabbe waa inaad midigta ku cabtaa shaahana sidaas iyada a weeye xadiidka lix boqol iyo laba iyo soddon wa can cuqbata bni caamir cuqbata bni caamir waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxaan ka maqlay yaquulu isagoo odhanaya kullu mri'in qof kastaaba fii dilli sadaqatii sadaqadiisa harkeeduu ku sugan yahay xataa yufsala bayna annaasi ilaa dadka la kala saaraayo la kala xukumaayo alfaadda qaarkoodna waxaa ku soo aroortay xataa yuqdaa bayna annaasi marka ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ibnu khusayme iyo bagawi sharxu sunnaha iyo intuba waa soo wariyeen ha yeeshee intuba waxay raaciyeen markaa lafdi yacni markaa shaki ah oo ah markaa waxa weeye aw qaala xataa yuxkama bayna annaasi afartuba waxay ku dareen ama wuxuu yidhi ilaa dadka la kala xukumaayo waa isku macne ha yeeshee raawigunbaa wuxuu ka shakiyey ma wuxuu yidhi yuxkama mise yufsala buu yidhi weliba laba ka midii waxay u soo wariyeen halka yufsala yacni markaa yuqdaa ayay markaa ku beddeleen marka waxa weeye calaa kulli xaal waa isku macne yaziidoo markaa ruwaadda xadiidka ka midii wuxuu yidhi fa kaana abulkhayr laa yukhti'uhu yowmun laa yatasaddaqu fiihi bishayin walow kackatan walow baslatan yacni wuxuu abulkhayr oo raawigan ka warinayay ahaa wuxuu ahaa buu yidhi yacni midaan maalini seegi jirin yacni maalin aanu wax sadaqadaysani ma jiri jirin ee maalin kasta wuxuu buu bixin jiray waxaasi ha yaraadaan ama ha badnaadaan walow kackatan haba ahaado waxa weeye kimis yaroo qallalan haba ahaatee kimis yar oo qallalan kacka waxaa looga jeedaa waa markaa wax daqiiq laga sameeyey oo markaysa markaa qallalan mala kackaca marka aynu sheegno halkaasaa laga keenay walow kackatan yani marka alkhubsu lyaabis baa marka lisaanulcarabka odhanaya yacni waxa weeye haba ahaado kimis yar ama roodhi yaroo qallalanna ha ahaatee walow baslatan xabad basalana markaa ha ahaatee yacni wuxuun maalintaa waa bixin jiray maalin kasta xadiiskani waa xadiis saxiixa weeye waxa saxiixiyey ibnu khusayma ayaa saxiixiisa ku saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey xaakim baa saxiixiyey waxa weli waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi baa isaguna saxiixiyo ku waafaqay mundiri baa saxiixiyo o yidhi alxadiidu saxiix albani baa saxiixiyo oo yidhi isnaaduhu saxiixun calaa sharti muslim ayuu ku yidhi takhriijka ibnu khusayma waadici ayaa saxiixiyey aljaamicu saxiix shucayb ayaa isaguna yacni markaa saxiixiyey takhriijka ibnu xibbaanka oo waxau yidhi calaa sharti muslim buu xadiidku ku asaxay marka calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qof kastaaba maalinta qiyaame harhka sadaqadiisa inuu harsanaayo sadaqada uu harhkeeda harsanayaana waxa weeye waa sadaqo ilaahay dartii uu u bixiyey weeyaan maalka uu bixinayaana maal xalaala uu yahay ee hadday tahay wax xaaraana hadday tahay waxa weeye markaa yacni fadligaa ku heli maayo haddii ilaahay dartii aanu u bixine markaa i arkaa i maqlaa iyo wax la mida uu uga jeedana markaa qasadkiisu uu sidaa yahayna fadligaa ku heli maayo laakiin waxa weeye waa sadaqo ilaahay dartii uu u bixiyey oo shuruuddeedii markaa dhammaystiratay taas weeye marka fadliga ay leedahay bay ku tusinaysaa nebiguna waa inagu boorriyey sala allahu alayh wasalam walow haba yaraatee ittaqu nnaara walow bishiqi tamra war naarta hooy iska baqa buu yidhi walow waxaa naarta iskaga dhowraysaan ee isaga dhigaysaan ila sadaqadu waa marka waxa weeye naartii bay ka daafacaysaa qofka yacni walow haba noqoto marka xabad timira jeexeedna ha noqote yacni waxa weeye waxaan sadaqadani waa yartee waxba ha bixin ma waxaasaad bixinaysaa waxba ha odhan hadday xataa yartoo wax weyn aad marka aanad haynin waxaa yar bixi maalin waxa yari xataa wax anfacayaan baa jire waxa yari yani maalin wax anfacayaan baa jire armaa miisaankaagaba intaa yari ka dhinaataa miisaankaaga khayrka iyo sharka marka laysu miisaamayo intaa yare iminka aad la khajinaysaaba arma iska dhintaa marka waxa weeye in la bixiyo ayay ku tusinaysaa xadiiska lix boqol iyo saddex iyo soddon waa can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga soo wariyey can inabiy sala allahu alayh wasalam abi saciidna uu nabiga ka warinaya qaala inuu yihi ayumaa muslimin qof kastoo muslim oo kasaa musliman qof muslima huwiyey thawban maro calaa curiyin yacni markaa xaalu qofka muslimkii uu qaawanaan ku sugan yahay kasaahu llahu ilaahay wuxuu huwiyaa min khudri ljannati maryaha cagaaran ee jannada qaar ka mida ayuu huwiyaa wa ayumaa muslimin qof kastaoo muslima oo acama markaa quudiyey musliman qof muslima quudiyey calaa juucin xaalu qofka muslimki uu yahay jaa'ican mid gaajoonaya uu yahay acamahu llahu ilaahay wuxuu quudiyaa min himaari ljannati midhaha jannada wax ka miduu ka quudiya ee wax ka siiya wa ayumaa muslimin qof kasta oo muslima oo saqaa musliman qof muslima markaa waraabiyey calaa dama'in xaalu markaa qofka muslimki uu yahay cadshaana mid markaa haraadan markaa uu yahay saqaahu llahu ilaahay wuxuu waraabiyaa min alraxiiqi yacni sharaabkii saafiga ahaa buu ka waraabiyaa almakhtuumi ee la xidhay ee markaa waxa weeye markaa xidhnaa yacni raxiiquna waxa weeye waa nooc markaa khamriga ka mida oo markaa saafiya oo fiican weeye waa khamriga jannada ee kan qurunkae adduunyada lama mid aha magacay iskaga mid yihiine xaqiiqada way kala duwan yihiinoo shaqo iskuma laha oo wax markaa dhibaato ah kaasi ma laha ee waa wada nafci midhan waa mid saafiya weeye waana mid xidhanoo mid yacni markaa daboolla oo markaa yacni markaa jeermis iyo wax la midi galeen ma ahee waa mid markaa yacni qurun oo dhan laga dhowray oo markaa makhtuum oo la xidhay weeye rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey wa fii isnaadihi liin sanadkiisa waxaa ku sugan markaa jilicsanaan uu jilicsan yahay baa sanadkiisa ku jira jilicsanaan uu jilicsan yahay ayaa sanadkiisa ku jira bimacnaa dacfi buu tilmaamaya xadiiska waxa weeye laba dariiq buu leeyaho midna tirmidi baa ku soo wariyey midna abu daawuud baa ku soo wariyey dariiqa tirmidi waa daciifiyey dariiqiisa oo waxa uu yidhi markaa waa xadiisun hariib hariibna wuxuu uga jeedaa daciif buu uga jeedaa haddaanu mar xasan iyo wax kale raacin yacni waxaana laga soo wariyey markaa isagoo xadiisku abu saciid mawquuf ku ah agtayadana kaasaa u ekaansho badan oo u markaa yacni dhowaansho badan inuu xadiisku mawquuf yahay mubaarak fuuri waxa uu yidhi kaa sanadkiisa waxaa ku jira abujaruud abuljaaruud alacma alkuufi nin la yidhahdo ayaa ku jira markaa ninkaasi waa raafidi khabiis ah yaxya bnu maciinna waxa uu yidhi waaba kadaab tuxfatlaxwadiga saasuu ku yidhi sanadkaasi waa sanadka markaa tirmidiyo nin kadaabnimo lagu sheegay iyo beenawaasnimo ayaa ku jira isaga tuur sanadka abu daawuud laftiisa markaa dacfi bay culammada qaarkood ku sheegeen oo mundiri waxa uu tilmaamay oo uu yidhi abu khaalid markaa nin la yidhaahdo addaalaani oo maxamed ibnu cabdiraxmaan la yidhaahdo ayaa ku jira in badan baana markaa waxa weeye qaarkoodna ay ammaaneen qaarkoodna ay ka hadleen yacni mana ifsaaxinin xukunkiisu waxa khulaasadiisu yahay nawowi laakiin waxa uu ihi sanadkiisu waa jayid saasuu ku yihi majmuucu markaa almajmuuc sharxulmuhadabka albaani laftiisu xadiiska waa daciifiyo wuxuu yidhi markaa sanadkiisu waa daciif culammada qaarkooda inay soo dhowaynayaan xadiiska ay ka muuqato waa jiraan oo ninka waxa la yidhaahdo abu khaalid addaalaani markaa la yidhaahdo ninkaas waxa weeye culammada qaarkood baa tawsiiqisay culammada tawsiiqisayna waxaa ka mida markaa abu xaatim alraazi oo ka mida waxa weeye markaa qole min almutashadidiina fi ljarxi ragga marka waxa weeye ku ad adag jarxinta ruwaadda la jarxiyo yacni ku ad adag waxa uu idhi ninkaasi waa siqa weeyaan buu idhi siqa weeyaan buu yidhi weliba markaa ragga a'immo waaweyn baanu siqa inuu ku yidhaahdo aanu u quurina uu yidhaahdaa saduuq iyo wax la mida ku yidhaahda ibnu maciin iyo nasaa'ina waxay yidhahdeen wax ba'sigii kuma sugna yacni markaa xaakim abu axmed shiikha la yidhahdaa isaguna waxa uu yidhi axaadiistiisa qaar baan lagu raacin buu yidhi oo mutaabaca aan lagu samaynin marka xadiiska calaa kulli xaal muxararka ayaa sidaas yadaa ugu soo naqliyey markaa saniica muxararku waxa u egyahay inuu ku weynayo sidaas yada ah ayuu markaa u egyahay xadiisku marka waxa weeye la yidhaahdo waa mawquuf laftiisa la yidhaahdo oo sida markaa tirmidi uu tilmaamayo marka lagu socdo waxaa markaa lafteeda la odhan karaa wuxuu leeyahay xukmu rafci buu leeyahay waayo arrin haybi ayuu ka warramayaa arrinka haybigee uu ka warramayaana waxay tahay waa arrin markaa yacni ku saabsan jannada iyo waxa markaa la siinayo dadka mu'miniinta qaarkood marka taasna waa arrin haybiyo waxyuun baa lagu ogaan karaa marka taasna waxaa la odhan karaa xukmu rafci ayuu marka waxa weeye yeelan kara marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni xadiiska in la yidhaahdo waxa weeye sanadkiisu waa xasan in la yidhaahdo sida nawowi u yidhi yacni waa muxtamil mid suuragala weeye waa qowl aad iyo aad u suuragala yacni weeyaan xadiisku wuxuu tilmaamayaa hadduu asaxo in waxa weeye ruuxa qof muslima markaa isagoo gaajoonaya cunto siiya inuu midhaha jannada ilaahay markaa siiyo ruuxa markaa isaga oo haraadan markaa qof muslima waraabiyana oo ilaahay dartii u waraabiya ruuxaasna ilaahay wuxuu ka waraabiyaa sharaabka jannada ee saafiga ah ayuu ka waraabiya ruuxa markaa ruux muslima marahuwiye isagoo markaa yacni aradan oo yacni qaawanna ilaahay maryaha jannada ee markaysagaa quruxda badan ee markaa cagaarkaa buu markaa yacni ka huwiya yacni wax ka mida huwiya marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa hadduu asaxo ruuxa acmaashaa la yimaado ilaahay dartii ula yimaadaa inay waxa weeye markaa loo rajaynayo khaatimadiisu inay wanaagsanaato khaatimadiisu inay wanaagsanaato oo marka waxa weeye khaatimo wanaagsan la siiyo oo waayo camalka mar hadduu ilaahay dartii ula yimi waxa la yidhi dee waxaa lagu abaalmarinayaa jannada in waxa weeye markaa isagana beddelkeeda in laga siiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay nooca camalku uu yahay xadiiska lix boqol iyo afar iyo soddon wa can xakiim ibni xisaam radia allaahu canhu can الnabiyi sala allahu alayh wasalama qaal alyad اlculya khayru min alyadi الsufla nebigu waxa uu yihi sala allahu alayh wasalam alyad اlculya gacanta sarraysaa khayrun waxay ka khayr badan tahay min alyadi suflaa gacanta hoosaysa wabda ku bilow biman tacuul yacni ciddii aad masruufayso yacni ku bilow bimacnaa mas-uul aad ka tahay wa khayru sadaqati sadaqa waxaa ugu khayr badan yacni tii markaa ka soo fushay ama ka timi ziyaado markaa ka timi qofka markaa baahidiisa ziyaado ka ah yacni ghinan waxa weeye waa maarmitaankii qofku uu markaa cid ka maarmayey yacni daharina waxaa laga tilmaamayaa inay dheeraad ka too duud yacni ka tahay oo ka ziyaado tahay ayaa laga tilmaamaya marka qofku xaajiyaadkiisa ama baahidiisa marka uu yacni fuliyo ta markaa dheeraadka ka ah ayaa markaa ugu khayr badan sadaqadda waman yastacfif kii markaa dhowrsoonaada oo dhowrsooni isku daya yucifahu allaahu yacni ilaahay waa dhowrsooniya oo wuxuu ka yeelaa mid dhowrsoon waman yastaqni kii markaa isku daya inuu markaa yacni dadka ka maarmo yuqnihi allaahu ilaahayna hani buu ka yeelaayo mid markaa maarmo oo haniya ayuu ka yeelaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen wallafdu lilbukhaariyi lafdiguna wuxuu u sugnaaday bukhaari xadiidkani waxa uu tilmaamayaa masaa'il yacni ku saabsan infaaqa iyo waxbixinta masalada koowaad ee uu sheegay waxay tahay gacanta sarraysa ka khayr badan gacanta hoosaysa gacanta sarraysa maxaa looga jeedaa adigu markaa siyaalo kala duwan baa culammadu u fasireen qaar yidhi gacanta sarraysa waxaa laga tilmaamayaa waa ta markaa yacni munfiqada wax bixinaysa weeyaan qaar yidhi waxa weeye alyad ulculyaa waxaa looga jeedaa waa tii waxa weeye yacni qofkii aan cidna waxba weydiisanin yacni gacantiisu waa caali sidaas iyadaa ku fasiray waa jiraan yaddu suflaana waxaa looga jeedaa ta waxa weeye dadka wax weydiisanaysa alyaddu alculyaana waa ka markaa dadka aan waxba weydiisanaynin walow waxa la siiyabe laakiin adigu calaa kulli xaal qowlka ugu fiican waa in la yidhaahdo alyaddu alculyaa waxaa looga jeedaa gacanta wax bixinaysa ayaa looga jeedaa alyaddu suflana waxaa looga jeedaa gacanta wax qaadanaysa ayaa looga jeedaa ama gacanta wax weydiisanaysaa looga jeedaa taana waxaa ku soo arooray xadiis baa ku soo arooray oo xadiiska riwaayaadkiisa waxay ku yimaadeen oo bukhaari iyo muslimba soo wariyeen falyaddu alculyaa hiya almunfiqa waasuflaa hiya asaa'ila gacanta markaa sarraysaa waa ta wax bixinaysa waasuflaa hiya asaa'ila gacanta markaa hoosaysaana waa ta wax weydiisanaysa laakiin culammada qaarkood baa yidhi qadarkaasi waa mudraj oo xadiiska marfuuca kama mid aha laakiin wuxuu leeyahay shawaahid fara badan oo markaa dariiqyo badan oo kala duwan ku soo arooray oo xaakim iyo khayrkiiba soo wariyeen ayaa jira oo asaaniiddeeda qaarkoodna uu saxiix yahay xaafid ibnu xajar laftiisuna uu tilmaamayo yacni dariiq marka waxa weeye xaakim soo wariyey oo aan xadiiskan ahayne markaa xadiis kale ah oo isaguna saas oo kale ku fasiraya waxaa odhanaya isnaadkiisu waa saxiix weliba dariiqyo kale oo saxaabo kale laga soo wariyeyna waa jiraan saxaabo kale laga soo wariyeyna waa jiraan qolyaha mutasawifada qaar baa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen alyaddu alculyaa waxa weeye waa ta wax qaadanaysa wey sufladuna waa ta wax bixinaysa weeyaan laakiin ra'yiga noocaasi waa ra'yi baatila weeye waana marka waxa weeye dadka xoolahooda yacni mamitaanka marka ay ku mameen yacni qaarkood ayaa keensaday inay xadiiskiina markaa macnihiisi qallibaan xadiiska macnihiisina inay markaa qallibaan adigu suflaagu maka wax qaadanaysa oo dhanbaa mise tii wax qaadanaysaa la kala farqinayaayoo waxaa la odhanayaa hadday wax weydiisatay dee dulli iyo mas'alay u saaxiib tahay marka xaaladdaasay ku gaar tahay oo tii aan waxba weydiisanin waa laga saaraya mise waxaa la odhanayaa mid kasta oo wax qaadataa ama ha weydiisataa ama yiina weydiisane waa suflo oo waa markaa hoosaysa marka adigu calaa kulli xaal labada qowlba markaa waa jiraan laakiin xadiiska markaa bukhaarigu waxa uu sheegaya hiya saa'ila waata wax weydiisata weeye sidaas yadaa ayuu markaa tilmaamaya waxaana markaa yacni laba derajo ayay kala yihiinoo dee way isdhaamaan oo qofku waxa weeye haddii uu saa'il yahayo wax weydiistay iyo hadduu markaa aanu waxba weydiisanay markaa la siiyo dee waa kala duwan yihiin nabigu sala allahu alayh wasalam cumar ibnu khadaab ayuu wax siiyey xoolo markaasaa cumar ibnu khadaabna ka cudur daartay markaasuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qaado oo xoola ka dhigo ama sadaqadayso xoolahana wixii kaaga yimaada wamaa jaa'aka min hada almaali wa anta hayru mushrifin walaa saa'ilin fakhudhu xoolaha wixii kaaga yimaadee lagu siiyo adigaan adigu su'aalanin oo isu bandhigin si laguu siiyo qaado ayuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waxaan lagu siina naftaada ha raacsiino ha ka dabageyn ayuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam marka waxa weeye calaa kulli xaal labada waxa markaa daraan ruuxa markaa saa'ilka wax weydiista ayaa markaa daran iyadoo masalada lafteeda waktiya marka ay yacni qofka u mubaax tahay oo ay jirto haddana waxa weeye markaa martabadiisu dee waxay tahay markaysagaa waa waa ka hoosaysa yacni martabada kuwa kale khaasatan kan waxba weydiisan uu ka martaba hooseeya waayo wakhtiyadaas markaa laleeyahay mubaaxunbay dee noqonaysaa oo jaa'is bay u noqonaysaa way u bannaanaanaysaa allaahuma ilaa in layahay naftaa qabsatay oo dee dadkiina kama warhayaan in naftu ay hayso yacni inuu dadka isu sheego in markaa dee gaajo naftu marka ay uga bixi karto ta noocaasoo kalea waxaa la odhan karaa qad yajib inay waajib noqoto ayaa la odhan karaa marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni marka alyaddu alculyaa waa ta markaa wax bixinaysa weeye alyaddu suflaana waa ta wax weydiisanaysa weeye haddii la yidhahdo alyaddu suflaa waa soo gudagelaysaa ta wax qaadanaysa oo dhan ma keensanayso qofka wax bixiyey mar walba inuu ka fadli badan yahay qofka marka wax la siiyey waayo markaa tafdiilkani waa tafdiil juz'i ah oo mas'alo lagu fadilay yacni weeyaan ee tafdiilka markaa juz'iga ee markaa mas'alo lagu fadilaana tafdiil mutlaqa ma keensado wabda biman tacuul waxa uu tilmaamayaa qofku markuu wax bixinayo inuu kaga bilaabayo cidda uu mas-uulka ka yahay ee uu markaa masruufayo inuu ciddaa kaga bilaabayo xadiiska soo socdana waa ku jirtaa oo dadku siday ugu kala dhow yihiin inuu markaa infaaqii iyo waxbixintii yacni ugu kala horraysiiyo ayuu markaa tilmaamaya waxaa kaloo xadiisku inoo sheegayaa sadaqa waxa ugu fadli badan wixii qofka markaa xaajadiisa ziyaado ka ah wixii dantiisa siyaado ka ah markuu bixiyo ayaa sadaqada taasaa ugu fadli badan laakiin qadaru markaa naftiisuba u baahan tahay oo yacni laga yaabo hadhow inuu iskuba cilkaambiyo oo uu yidhahdo warniyo maxaa kugu watay maxaad u bixinaysay maad iska haysatid ya tan noocaasoo kale marka waxa weeye iyadu markaa ma fiicna ee waxa weeye marka hore waa inuu qofku yacni isagu xaajadiisa lagama maarmaanka ah waa inuu markaa yacni uu ku bilaaba xaajadiisa lagama maarmaanka isaga iyo cidda uu mas-uulka ka yahay waa inuu ku bilaaba dabeedna wixii ka dheeraada waa inuu markaa baxsada qulilcafwa waa kii ilaaha yidhi yacni waxay ku weydiinayaan waxay baxsadaan oo waxaad ku tidhaahdaa wixii siyaada a baxsada wixii markaa siyaado idinka ah ee bimacnaa baahidiinna siyaado ka ah yacni baxsada ayaa markaa lagu yidhi marka waxaa jira xadiiska soo socda juhdulmuqilla ayuu tilmaamayaa marka isaga ayaynu markaa bal aynu kaga hadli doonnaa labada xadiis tacaarud miyuu ka dhexeeya waxaa kaloo xadiisku inoo sheegayaa qofkii isku daya inuu dhowrsoonaado ilaahay waa dhowrsooni buu siiya marka takalluf hadduu qofku sameeyo oo dhowrsooni isku dayo ilaahayna waa ku caawiya hadduu markaa yacnii inuu dadka ka maarmo uu isku dayana taana ilaahay waa ku caawiya taasna ilaahay waa ku caawiya xadiiska lix boqol iyo shan iyo soddon wa can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qiila yaa rasuula allah waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahayow ayu sadaqati afdalu sadaqateebaa ugu fadli badan qaala wuxuu idhi juhdulmuqilli yacnii kii markaa yacni wax yaraa ee waxa yar u saaxiibka ahaa intii yarayda markaa waxa weeye naftiisa uu ku dhibay taasaa markaa ugu fadli badan yacni waxaweyaan marka horeba wax badan ma haysto yacni waa marka yacni waa yacni wuxuu u saaxiib yahay hanti yaraan buu u saaxiib yahay markaasaa in yaroo naftiisa marka uu ka jaray ayuu bixiyey taasaa ugu fadli badan wabda' ku bilow biman tacuulu ciddii aad markaa yacni mas-uul ka tahay ee aad masruufayso taana ku bilow akhrajahu axmedu ayaa soo saaray wa abuu daawuudaa soo saaray wa saxaxahu ibnu khusayma xadiiska waxaa saxiixiya ibnu khusayma wa ibnu xibbaan waalxaakimu yacni markaa ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo xaakim baa intuba saxiixiyeen xaakimna waxau yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim ayuu yidhi dahabina waa ku waafaqay waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey axmed maxamed shaakir tacliiqa uu musnadka ku leeyahay waxaa kaloo saxiixiyey albaani oo isaguna yibi isnaad saxiix ayuu markaa saxiixada iyo irwaaga iyo ku yidhi waadici baa isaguna xadiiska taxsiiniyey shucayb ayaa isaguna yidhi isnaadka xadiisku waa saxiix marka waa xadiis saxiixa weeye marka xadiiskani waxa uu tilmaamayaa ruuxii hantida yaraa intii yarayda uu bixiyey dhibaatada ku ahayd juhdi waa mashaqada iyo dhibaatada ayaa la yidhahdaa yacni markaa juhdulmuqilli macnahay u dhacaysaa waxa weeye waa sadaqadii yacni markaa bixinteedu ay dhibta ku ahayd qofkii waxa weeye markaa xoolaha yaraa ay dhibaatada ku ahayd taasaa marka ugu fadli badan marka xadiiskii horena wuxuu inoo sheegay wixii qofka baahidiisa siyaado ka abaa ugu fadli badan inuu bixiyo xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qofkii hantida yaraa wixii uu naftiisa ku dhibay ee uu iska jaray oo xoolaha uu bixiyey waxay ka dhigan tahay wuxuu naftiisii ka gooyo kaley ka dhigan tahay marka inay taasi ugu fadli badan tahay waa xadiiskani sheegaya labada markaa xadiisna isma caaridayaan waayo khayru sadaqati can dahri khinan marka la yidhi loogama jeedo khaninimadii qofku uu yahay markaa yacnii inuu markaa ruux taajiro oo aad markaa u ladan inuu yahay taa laga tilmaami maayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa xaajaadkiisa asliga ah ee bimacnaa waxa weeye uu markaa u baahan yahay waxyaalaha lagama maarmaanka ah wixii dheeraadka ah baa loo jeedaa wixii lagama maarmaana wixii dheeraad ka ah ayaa looga jeedaa marka waxa weeye ictibaarna wuxuu ku noqon karaa muqil oo mid hanti yar buu noqon karaa ictibaar kalena wuxuu noqon karaa mid yacni si kalena khani u ah oo waxaana ay dheeraad ka yihiin xaajadiisii asliga ahaydee lagama maarmaanka ahayd marka labada arrin calaa kulli xaal isma caaridayaan xadiiska abu hurayrena sheegi maayo qofkoo aan waxba haysaninoo yacni wax yar gacantiisa ku jiraan wixii yaraa inuu iska bixiyo oo faramadhnaan u istaago taa ma sheegayo oo ibnu khusayma wuxuu u baabaystay markuu xadiiska yacni saxiixa ku keenayo waxa uu odhanayaa باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول آه، دليلكii sheegis la sheegaayo inay baab u tahay in nebigu sala allahu alayh wasalam ruuxa hantida yar sadaqadiisa goorta uu fadilay inay tahay ee uu fadliga badan u sheegay markay idaa kaana fadlan canman yacuul hadday siyaado ka tahay cidduu markaa masruufaya ee mas-uulka ka yahay laa idaa tasadaqa cala alabaacidi wa taraka man yacuulu jiyaacan curaatan ma aha buu yidhi goortuu nebigu fadilay sala allahu alayh wasalam ruuxa hantida yar waxbixinta uu bixinayo wakhtiga uu qofku ku bixiyo oo uu wax siiyo dadka markaa isaga ka dheere ka fog oo uu ka tago dadku mas-uulka ka ahaana iyagoo gaajoonaya oo qaawan waxaana taa u daliilay idi nebiyu sala allahu alayh wasalam qad amara bibad'i man yacuulu nebigu wuxuu amray in lagu bilaabo cidduu mas-uulka ka yahay inuu markaa wax siiyo oo xadiiskii waxaa ku guda jira juhdulmuqili wabda biman tacuulu dee cidduu mas-uulka ka yahayna waxaa ugu horraysa carruurtiisa iyo yacni dumarkiisa ayaa marka ugu horreeya marka sidaas aawadeed maadaama wabda biman tacuulu ay ku jirto xadiidkan wakhtiga sadaqadan la fadilayo juhdulmuqili waxa weeye waa wakhtiga qofku uu markaa dadkii uu mas-uulka ka ahaa yacni wax markaa gaajadoodii iyo markaa awdo markaa uu uga tegey wixii kale ee uu bixiyo ayaa waxay noqonaysaa juhdulmuqili waana sadaqadda fadliga badan laakiin iyagoo aan waxba haysanin intii yarayda markaa ay haysteenna markaa inuu farraqo oo faramadhnaan isa soo taago ta noocaasi markaysagaa mid maxmuud oo fiican ma aha mid maxmuuda oo fiican ma aha waayo markaa nafaqada iyo masruufka uu markaa yacni carruurta iyo xaaska masruufaya waa waajib sadaqadan markaa kale uu wax iska bixinayaana waa sunne marka waajib intuu dayaco inuu sunne la yimaado ma aha waajib intuu dayaco inuu sunne la yimaado ma aha waxaynay culammadu odhan jireen man shagalahu alfardu cani alnafli fahuwa macduurun waman shagalahu alnaflu cani alfardi fahuwa magruurun ruuxa faralku ka mashquuliyo sunnaha ruuxaasi waa macduur cudurdaar buu leeyahay hadduu faralkii un gutay laakiin ruuxuu sunnuhu mashquuliyo oo faralkii ka mashquuliyo halkuu faral kala iman lahaa buu sunne ku mashquulay dabeedna markaasuu faralkii ka tegoo dayacay ruuxaasi waa maqruur waa ruux shaydaan kediyey bay yidhahdeen oo hadday isu taagto faral iyo sunne hadday isu kaa taagto war sunnaha dee waxa weeye waa khayr siyaadsa un weeyaane dee markaa faralka la kaalay ila faralka haddaad ka tagto waa lagu markaa ismi baa ka imanaya laakiin sunnaha haddaad ka tagto ismi iyo dembi ka iman maayo markaa sidaas aawadeed baan labada xadiis aynay isu caaridaynin oo labada xadiis aynay isaga hor imanaynin hadalkaa ibnu khusayme hadal la mid ah markaa khataabi iyo culamo kalena ay tilmaameen sidaas iyadaa ayay markaa sheegeen culamada qaarkooda yidhi waxa weeye xoolaha inuu yacni wada bixiyaa waa bannaan tahay oo xadiiskii abubakar laftiisa ayaa laga daliishan karaa waa jiraan xadiidkaa laftiisana waxaa ku sugan markaa sixadiisa waa la isku haystaa inkastoo tirmidi saxiixiyey haddana culamada qaarkood oo daciifiyey baa jira sida ibnu xasmi oo kale oo waxa uhi xadiiskaa tilmaamaya inuu abubakar xoolihii wada bixiyey xoolihiisii waa daciif buuhi hishaam ibnu sacad baa ku jira culamada qaarkoodoo markaa waxa weeye yacni ibnu xasmi radiyeyna waa jiraan marka calaa kulli xaal sixadiisa marka koowaad waa la ysku haystaa waa marka labaad ee culamada qaar waxay leeyihiin xoolihii marka waxa weeye waxyaalihii markaa soconayay buu wada bixiyey caqaaraadkii iyo umuurahaasi waxa weye iyagu waa u harsanaayeen taasina waa ishkaal kaleoo iyadana markaa la keenay weeye culamada xadiiskaa deliishanaysaa qudhoodu markaa may itlaaqin mas'aladee waxay ku xidheen quyuud bay ku xidheen oo waxay yidhahdeen qofkii isagu keligii ah ee sabri karaaya ee adkaysan karaya hadhow aan isciilkaambiyayn xoolihiisa inuu wada bixiyo sadaqa u bixiya waa bannaan tahay amaba markaa waxa weeye ciyaal iyo waa leeyahay markaa dad ha yeeshee dadkaasina waa dad markaa la adkaysanayo oo la sabrayo oo hadhow aan ciilkaambiyaynin hadda iyaguna caynkaa yihiin waa dhici kartaa markaa inuu xoolihiisa wada bixiyo qaydka noocaasay ku xidheen qaydka siaasa ayay ku xidheen saxaabada qaarkood uu nebigu ka diiday sala allahu aleyh wasalam xoolahooda inay wada bixiyaanna waa jireen marka calaa kulli xaal xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa juhuudulmuqili oo laga tilmaamayaa in waxa weeye qofku markuu dadku ka mas-uulka yahay uu wax xaajadoodii lagama maarmaanka ahaa awdaaya markuu uga tago inuu waxa weeye wixii ka wax kale uu bixiyo oo iyaga qudhooda de markaysaga markaa uu isaga baahan yahay walow baahidu yaynay ahayn mid aad iyo aadab aha yaynay ahaanbe in sadaqadaasi aad u fadli badan tahay ayuu xadiisku sheegaya xadiiska lix boqol iyo lix iyo soddon wa canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yihi tasadaquu wax sadaqadaysta fa qaala rajulu nin baa waxa uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay cindii diinaarun diinaar baan haystaa qaala tasadaq bihi calaa nafsik naftaada ku sadaqadaysa buuhi qaala cindii aakharu wuxuu ihi mid kalaan haystaa qaala tasadaq bihi calaa waladik yacni ubadkaaga ku sadaqadayso walad waxaa loo idaafeeyey macrifo sidaas aawadeed aawadeed waxay noqonaysaa awlaaddaada ubadkaaga ku sadaqadayso qaala cindii aakharu mid kalaan hayaa buu idhi qaala tasadaq bihi calaa khaadimik yacni xadiidka waxaa weeye waxaa markaa ka dhacday kolley nusqadaan hayo tasadaq bihi calaa zawjatik oo markuu yidhi waxa weeye markaa ubadkaaga ku sadaqadaysa ayuu yidhi mid kalaan hayaa markaasuu yidhi tasadaq bihi calaa zawjatik yacni marka afadaada ku sadaqadayso ama afooyinkaaga waa nakiro macrifo loo idaafeeyey hadday mutacadid yihiinna waxay noqonaysaa afooyinkaaga hadday mid keliya tahayna waxay noqonaysaa afadaada marka qadarkaas ayaa ka dhacday qaala cindii aakharu wuxuu yidhi mid kalaan hayaa qaala tasadaq bihi calaa khaadimik ka kuu shaqaynaya ee khaadimkaaga khudaamtaada dadka ah ee kuu shaqaynaya ku sadaqadayso qaala cindii aakharu mid kalaan hayaa buuri qaala anta absaru adaa u arag badan meeshaad ku sadaqadaysanayso bimacnaa halka u habboon adaa u aqoon badan rawaahu abu daawuuda wanasaa'i abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan baa saxiixiyey walxaakimu xaakim ayaa saxiixiyey xaakimna waxa ui waa saxiix calaa sharti muslim dahabi waa ku waafaqay nawowina waa taxsiiniyey xadiiska oo sharxulmuhadabka ayuu yidhi xadiisku waa xasan axmed maxamed shaakir baa isaguna xadiiska tasxiixiyey tacliiqa uu ku leeyahay musnadka albani waa taxsiiniyey irwaaga oo waxa uu tilmaamay in markaa sanadkiisu xasan yahay shucayb arnauudna waa taxsiiniyey takhriijka ibnu xibbaanka iyo takhriijka sharxu sunnaha labadaba waa ku taxsiiniyey weliba marka xadiisku markaa shaahid kalena waa leeyahay oo muslim saxiixa ku soo wariyey oo isaguna waxa weeye kan ku dhadhow yacni sida qaabkan oo kale wax u tilmaamaya xadiidkani waxa uu sheegayaa in sadaqadda markaa loo kala hormarinayo siday dadku u kala dhow yihiin waxbixinta oo qofku marka ugu horraysa inuu naftiisa kaga bilaabo wuxuu isaguba u baahan yahay inaanu markaa issii bixinin laakiin marka uu isagu markaa wax cuno waxaa ku soo xiga waxa weeye dadku mas-uulka ka ahaa dadka mas-uulka ka ahaa marka wixii yaraayo uu hayo naftiisaa ku bilaabo ubadkiisaa ku xiga yacni markaa dumarkiisaa ku xiga afooyinkiisa waxaa ku xiga dadka markaa khudaamta iyo shaqaalaha markaa u ah ee bimacnaa waxa weeye aan ujrada qaadanaynin aan markaa waxa weeye dad shaqaysanaya oo markaa mushqaayad qaadanaya aan markaa ahayn marka sidaasay u kala horreeyaan sidaas ayay u kala horreeyaan wabda biman tacuul xadiiskii markaa siduu inoo sheegayay ayuu xadiiskana sii fasiray oo sidaa loo kala horraysiinayo ayuu markaa xadiiskana inoogu sheegay sideedana sadaqadda dadka aqaaribta a la siiyaa waa ka fadli badan tahay sadaqada kale oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku sheegay inay tahay yacni sadaqadda qofka markaa yacni ajnebigaa la siiyaa inay ajar sadaqa lagu helayo sadaqadda markaa qofka qaraabada u saaxiibkaa la siiyaana waa sintaani baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waa laba oo laba ajar baa lagu helaya sadaqatun wa sila gees waa ka sadaqo geesna waa ka qaraabo xidhiidhin marka labada ajar baa lagu helaya xadiiskuna waa saxiix xadiiskuna waa saxiix waxaa kaloo culammada qaarkood xadiiska ka qaateen haddii zakaatulfitrigii qofku aanu haynin wax ku filan markaa dadkii uu mas-uulka ka ahaa iyo naftiisa wax ku filan inuu kaga wada bixiyo haddaanu haynin qadarka uu hayo wuxuu ku bilaabayaa marka ugu horraysa uu ka bixinayaa naftiisa marka labaad waxa uu ka bixinayaa ubadkiisa haddii wax u wada gaadhaya aanu haynin ubadkiisuu ka bixinaya ubadkiisa haddii wax ka soo hadhaan markaana wuxuu ka bixinayaa afadiisa tartiibtaa xadiisku sheegayo sidaas yadaana culammada qaarkood waa ka daliishadeen oo waa ka qaateen anta absaruna waxaa looga jeedaa meesha ku haboonaanshaha badan iyo cidda waxa weeye qaraabadaada siday kugu kala dhow yihiin adigaa markaa u aqoon badan ayaa markaa laga tilmaamaya xadiiska lix boqol iyo toddoba iyo soddon oo can caaishata caaisha waxaa laga soo wariyey radia allahu canha qaalat inay tihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi anfaqat ilmar'atu qofka dumari haddii ay baxsato min tacaami beytiha cuntada gurigeeda wax ka mid a hadday baxsato raashinka guriga yaalla wax ka mid a hadday baxsato hayra mufsidatin xaalay tahay midaan fasahaadinaynin oo inay waxa weeye markaa yacni raashinka iska wada bixiso oo reerkii faramadhnaan soo taagto aan u jeedin hadday tahay kaana lahaa ajruhaa waxaa u sugnaanaya ajarkeeda ayaa u sugnaanaya bimaa anfaqat yacni infaaqa ay baxsatay daraaddeed bixinta ay bixisay bay ajar ku leedahay walisawjihaa ninkeedana waxaa u sugnaaday ajruhu isagana ajarkiisa ayaa u sugnaaday bima ktasaba ay biiktisaabihi shaqaynta uu soo shaqeeyey markaa raashinkan iyo xoolahan ayuu isaguna ajar ku leeyahay yacni labadii qof mid waliba ajar buu helayaa yadii ajar waxay ku helaysaa bixinta ay bixisay raashinkaas ninkiina ajar wuxuu ku helayaa shaqaynta uu soo shaqeeyey marka labada mid waliba ajar buu ku helaya walilkhaasini milu daalika kii waxa weeye markaa khaasinka ahaaye yacni khasnadda markaa hayey bimacnaa waxa weeye xoolaha markaa kii waxa weeye gacanhayaha ahaa ee markaa gacanta ku hayey waxaa u sugnaaday milu daalika sidaasoo kalea u sugnaaday laa yanqusu bacduhum ajra bacdin shay'a qaarkood ka nuqsaamin maayaan ajarka kuwa kale waxba ka nuqsaamin maayaan muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskanna waxa uu sheegayaa oo inoo tilmaamayaa qofka dumarii waxyaalaha yaryare raashimada iyo ku saabsan inay bixin karto ee ay markaa sadaqadaysan kartay kuu tilmaamaysa laakiin shardi baa lagu xidhoo waa inaynay markaa waxa weeye u jeedin inay reerkii waxa weeye markaa raashinkii ka dhammayso waa inaan muraadkeedu ahayn waa inay tahay si macruufa waa inay wax ku bixinaysaa oo waxna ay reebaysaa waxna ay markaa bixinaysaa qadarka ay bixinaysaa qadar markaa yacni yacni reerkii waxa weeye yacni markaa cawaraya waa inaanu noqonin qadar cawaraya oo bimacnaa aad wax u yeelaya waa inaanu ahayn taasna waxay culammadu markaa yidhaahdaan xaaladda ay bixinaysaa waa xaaladay ama fasax u haysato oo idan iyo fasax ay u haysato inay bixiso amaba malaha qaalibka ay filayso inaan markaa ninkeedu diidaynin waxaasoo kale inay bixiso idan sariixoo cad yaynay haynbe hadday isleedahay waxa weeye ma diidaayo taasoo kale yacni waa bixin kartaa waa bixin kartaa marka iyaduna inay ajar ku helayso ninkeeduna ajar ku leeyahay baa laynoogu sheegay xadiiska dadka waxa weeye markaa khasnajiga ah ee markaa xoolaha markaa xoolo cid leedahay mas-uul ka aho hayana iyaguna waa caynka cayn leego waxyaalaha caadadu ku dareertay markaa in la bixiyo sida waxa weeye masaakiinta waxa yare markaa loo dhiidhiiba iyo ashyaada caynkaasa haddii aanu odhan waxaad iga bixisa ayaanu jirin haddaanu sidaas iyadaa odhan waxa weeye ee uu idan haysto ama haalibu danni ay tahay yacni isaguna waxa weeye saas si leeg oo ruuxii markaa khasnajiga ahaa ajar buu ku helayaa kii marka xoolaha lahaana isaguna ajar buu ku helaya midnaba ka kale ajarkiisa markaa ma nuqsaaminayo sidaasoo xadiiskana inoo sheegaya xadiiska lix boqol iyo sideed iyo soddon lix boqol iyo sideed iyo soddon wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu abi saciid waxaa laga soo wariyey ilaahu raalliha ka noqday qaala inuu yidhi jaa'ad waxaa timi zaynabu gabadha zaynab la yidhaahdo oo imra'atu bni mascuud yacni cabdillaahi bni mascuud afadiisii ahaatay oo fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow innaka amarta alyawma bisadaqati adigu maanta waxaad amartay in sadaqa la baxsado ayaad amartay wa kaana cindii xuliyun lii waxa ii sugnaaday oo agtayda ahaaday yacni markaa qurux markaa ii sugnaatay ayaa jirta waxyaalo dumarku waxay isku qurxiyaan wax ka midaan markaa haystay bay tidhi fa aradtu an atasadaqa bihi waxaan markaa doonay inaan sadaqadaysta ayaan doonay fa zacama ibnu mascuud marka waxa uu sheegtay cabdillaahi ibnu mascuud annahu isaga iyo wa waladahu ubadkiisu axaqu man tasaddaqtu bihi calayhim axaqu man inay ugu markaa mudan yihiin oo ugu xaq leeyihiin man tasaddaqtu cidaan ku sadaqadaysto bihi markaa yacni waxyaalaha quruxda ah ee calayhim korkooda cidaan sadaqadaa siiyo inay iyagu ugu xaqnimo badan yihiin oo dadka kale uga xaqnimo badan yihiin sidaasaa cabdillahi bn mascuud sheegtay fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu waxau ihi sadaqa ibnu mascuud cabdillaahi ibnu mascuud run buu sheegay zawjuki wa waladuki axaqu man tasaddaqti bihi calayhim zawjuki ninkaaga wa waladuki iyo ubadkaagu axaqu man waa ugu xaqnimo badan yihiin kii tasaddaqti bihi calayhim aad ku sadaqadaysatee aad siiso sadaqadda yagaa ugu mudan oo ugu xaqnimo badan sadaqaddii waa ku markaa baxaysaa waynay ugu xaqnimo badan yihiin oo masaakiinta kale yagaa uga xaqnimo badan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani waxa marka uu sheegayaa in waxa weeye qofkii dumar ahayd ee xoolaha lahayd inay ninkeeda sadaqadda ay siisaa ku baxayso sadaqada hadday ninkeeda siiso inay ku baxayso sadaqadaasi ayaa xadiidkani sheegayaan jamaahiirta culammaduna waxay ku xambaareen sadaqadda ku baxaysaa ninkeeda waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa sadaqadda sunnada ah weeyaan bay yidhahdeen amaa sadaqadda faralkaa zake haddii lagu leeyahay zakada ninkeeda inay siisa ma aha bay jamaahiirta culammadu yidhaahdaan waxay kaloo markaa sheegaya xadiisku in ubadka sidaasi la-eg ubadkeedana markaa inay ku baxayso sadaqaddu markaa jamaahiirtu waxay leeyihiin ubadkeeda iyo ninkeeda sadaqadda faralkii ku bixi maysa bay leeyihiin marka calaa kulli xaal waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya qofka dumari inay xoolaheeda wax ka baxsan karto oo sadaqo ka bixin karto sadaqo inay xoolaheeda ay leedahay iyadu ay ka bixin karto shardina aynay u ahayn ninkeedu inuu u fasaxo aynay shardi u ahayn maadaama xoolo yadu ay leedahay ay tahay ninkeedu inuu u fasaxaana aynay shardi ahayn adigu culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waa in waxa weeye ninkeeda idan ay ka haysataa xoolaheeda markay wax ka bixinayso waxaanay deliishadeen xadiis sunanka qaarkood soo wariyeen oo tilmaamaya yacnii qofka dumara markaa uma bannaana inay xoolaheeda markaa wax ka bixiso hadduu ninku cismadeeda markaa uu hantiyo ilaa isagoo u fasaxa mooyaane laakiin xadiiska culammada badankoodu waxay ku xambaareen inay tahay yacni iska markaa raalligelin markaa muraadku in looga jeedo yacni markaa dhaqan wanaagsanaan iyo raalligelin muraadka looga jeedo aynay waajib ku ahayn ee isagaan u fasixin inay bixin karto isagaan u fasixin inay bixin karto yacni iyagoo adilada kale markaa eegaaya sidaas yadaa bay markaa ku xambaareen waxaana markaa ku tusinayso laga qaadanayaa haddii qofka dumari iska maxjuuro tahay oo dee idanun had iyo jeer u baahan tahay dee waxba may cafin karteen waxna may bixin karteen ninkeedana markaa xataa inay ka cafin karto meherkii wax ka mida ama markaa meherkiiba haddii nafteedu raalli ku tahay baa markaa aayaadka laynoogu sheegay marka culammada jamaahiirtu waxay leeyihiin markaa arrinkaasi waa arrin ku saabsan yacni iska raaligelin iyo markaa dhaqan wanaagsanaan iyo yacni arrin ku saabsan weeye ee laakiin waxa weeye iyadaa ninkeedu u fasixin baa xoolaha iyadu ay leedahay ay wax ka bixin karta ninkeeduna kuma kaantarooli karo oo waajib yacni markaa kuma aha yacni in ninkeeda ilaaba ilaa yacni waxay ka idan gelisa mooye wax kale inayna bixin mid waajib ku ah ma aha wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilik